guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa markii ugu horreysay waxay kulamo goonigooniya la yeesheen saddexda xisbi siyaasadeed ee somalilan ee kulmiye waddani iyo wicid guddiga doorashooyinka somalilan oo aan la xidhiidhay gaar ahaana guddoomiyaha guddidaasi muuse xasan yuusuf ayaanay ii suurto gelin in arrintan aan wax ka weydiiyo dhinaca kale kusimaha guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid islamarkaana guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somalilan cali xaamud jibriil ayaa warbaahinta uga warramay kadib markii uu dhammaaday kulankii ay guddiga doorashooyinka kula lahaayeen mas-uuliyiinta xisbiga ucid xarunta guddiga doorashooyinka magaalada hargeysa
guddoomiyaha xisbiga wicid waanu la kulanay komishinka doorashooyinka qaranka aniga iyo tiimkayga reerahaga fog jooga mowqafka xisbiga iyo tala ahaan iyo tusaale ahaanba waxiinala gudboonaa waanu u gudbinay komishinka doorashooyinka qaranka iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu waajibaadka saaran inuu ilaahay jilka fiican ku ilhaamiyo annaguna waxay tala iyo tusaalena la ahayd waanu u gudbinay kolley waxaanu isnaliga doodaeeda suuqa ka sheegi mayno halkii ay khusaysay baanu dhignay daboodayadii halkaasaanu dhignay waxaanu filaynaa in wax dalka iyo dadka iyo ummaddaba u wada dariyo inuu ka soo baxo wallaahi kulley dalku shuruucuu ku shaqeeya komishinku iskama shaqeeyo tala suuqa taalna kuma shaqeeye xeer namber nayntobon buu ku shaqeeyaa buug bay haystaan xeerarka iyo doorashooyinku waxay ku qoran yihiin marka markay habraacooda akhriyaan iyo sharcigooda kolley rag caqli badan baanu aqaanaa oo talada badsaday oo maanta waxay xeerkooda ku shaqeynayaan u garanayaan agu maanta marka wax sharciga aan waafaqsanayn la iman maayaan wixii sharciga waafaqsan uun baan komishinka ku taageeraynaa taa iyagaa u madax bannaan iyagaana sheegi doona ku dhawaaqasteedana madaxweynaha jamhuuriyadda dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haye ee kulmiye axmed cabdidheere ayaan isagana wax ka weydiiyey kulanka ay xisbiga kulmiye mas-uuliyiintiisu maanta kula yeesheen xarunta guddiga doorashooyinka ee magaalada hargeysa guddiga doorashooyinka ee somalilan iyo wixii ay ka wada hadleen bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabi alcaalamiin khadar aad iyo aad baan kuu salaamayaa su-aasha aada weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa noo yaadhay komishanka qaranka oo xisbiyada saddexda xisbi qaran iyo ururada intaba u yaadhay waanu waxay nooga warrameen diiwaangelintii siday u dhacday kaararhkii sidii loo qaatay wixii soo hadhay doorashooyinkii loo diyaargaroobayo intaasay nooga warrameen aniguna waanu ku amaliyaynay waxaanu ku nidhi anigu diyaar baanu nahay haddaanu xisbiga kulmiyo nahay doorashooyinka diyaar baanu u nahay mas-uuliyadduna dee idinkaydin saaran tahay intaanu ka wada hadlalay anaguna aanu ku nidhitaa waanaanu ku hambalyanay runtii shaqada wanaagsan ay qabteen geesta kale waxaan isku dayey inaan la xidhiidho mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee waddani si aan arrintan wax uga weydiinno hase yeeshee noomay suurtagelin khadar maxamed cakulle v o e hargeysa